Qaramada Midoobay ayaa kun sagaal boqol iyo sagaashankii u aqoonsatay maalinta waayeelka lagu sharfo laguna wacyigelinayo bulshada oo dhan in waayeelku yihiin hanti iyo khibrad aan la ilaawi karin. Dunida maanta waxaa ku nool in ka badan sideed boqol milyan oo qof oo waayeel ah, waxaana la filayaa in tiradooda in ay laba jibaaranto sanadaha soo socda. Warbixinteennan waxaan ku wareysanay culimaudiinka magaalada Jowhar iyo sidoo kale mid ka mid ah waayeelada ku dhaqan magaalada Jowhar iyo sidoo kale ururada u dhaqdhaqaaqa arrimaha waayeelka. Sidoo kale barnaamijka waxaa marti ku ah agaasimaha shaqada iyo arrimaha bulshada ee dowlad goboleedka Hirshabelle. Ugu horeyn waxaan siinayaa Cabdiraxmaan Xasan oo ah gudoomiyaha ururka Yaba kaasoo wax ka weydiinay sida ay waayeelka u daryeelaan.
sida dhiigkarka iyo sonkorowga waa cudurada aadka u badan ee qofka markii da-da da-dii sheeg shan iyo to ee da-da kontonka iyo kontii shan marku dhaafo cudurada ugu badan ee hadda dadka waayeelada dhibaateeyo ama aan la tacaalno waa cudurka dhiigkarka iyo cudurka sonkorta waxa loo yaqaano hypertension iyo diabetic marka waxa waaye wallaahi waayeelka waan siinaa kaalmooyin ee taageerada ugu badan ee aan siino ayaa ka mid ah raashinka ee maxaa ka mid ah ee biyaha ee mararka qaar guriga ku meel gaara mishalta ee gaar ahaan xilliyada abaaraha xilliyada ay jiraan fatahaadaha ee ama xaaladaha barakaca Eh, ya ya ah, waa jiraan psychosocial support way jiraan Ee, waayeelka waxaan u qabanaa kulamo wacyigelina waa meel hoos u keenaa oo waa wacyigelina ee talo bixin iyo taageero nafsi ahna ee si loo yareeyo ee go- go'doonka iyo culeysyada maskaxeed ee ay la kulmaan waa jiraan yes psychosocial supportigaasna waa u sameynaa aad iyo aad keena ee ma lahan ee ee xarumo waaweyn oo dadkaas waayeelada lagu daryeelo ururkeena ma lahan laakiin waxaan si dhow ula shaqeynaa xarumaha caafimaadka iyo bulshada si waayeelka loogu fududeeyo adeegyadan ka shaqeynaa maan hadda xarumo oo ururkeena si khaas ah ama si gaara uu leeyahay oo dadkaasi lagu daryeelo ama lagu daweeyo Dhinaca kale, Diriye Xuseen waxa uu ka mid yahay waayeelada ku dhaqan magaalada Jowhar waxaan wax ka weydiinay sida ay bulshada u daryeelaan.
dareennaa in bulshada soomaaliyeed ay noo tixgeliso ama kordhiso daryeelidda diinta waafaqsan oo ixsaan kan ugu weyn maxamed faarax shiile waxa uu ka mid yahay culimada ku dhaqan magaalada jowhar waxaan wax ka weydiinay waxa ay diinta islaamka ay siisay in waayeelka la daryeelo waayeelka in la daryeelo oo la ilaaliyo oo la maamuuso shareecada islaamka meel weyn ayay dhigtay kaalin weyn ayayna siisay waxaa ka mid ah awalan waxaa laga rabaa taqdiimu alcawn walmusaacada walricaaya lihada shakhsi alkabiir fi sin awal waxaa laga rabaa qofka in ma aragtaa gargaar iyo kaalmeyn inuu u hormariyo walricaaya iyo in la ilaaliyo lihada shakhsi alkabiir fi sin qofkaan weyn oo da-da ah oo waayeelka ah in la daryeelo oo loo kaalmeeyo oo la ilaaliyo oo la xanaaneeyo wadalika liannahu waajibun diiniyun wa akhlaaqiyun ugu dambeyntii agaasimaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee dowlad goboleedka hirshabelle muxudiin cali maxamuud ayaa dhankiisa weydiinay waxa ay maamulka hirshabelle ay ka qabtaan daryeelka waayeelada iyo sidoo kale qorshayaasha ugu degan in waayeelka loo sameeyo daryeel gooni ah waayeel soomaaliyeed meel kastoo joogana wuxuu mudan yahay in la daryeelo la ilaaliyo sababtoo ah wuxuu ka mid yahay birmigeedada sidoo kale eh, dowladda hirshabelle barnaamijyo gaar ah ee ugu talagashay way jiraan sida eh, barnaamijka beshentiga qofka markoo shaqada eh, uu- waayeelka uu ka noqdo ama ka duqoobo oo kale in xuquuqdiisa la ilaaliyo siyaasada kaga degan marka waa waa waa wax weyn waaye oo muhiim u ah in aabayaasheena ama waayeelada soomaaliyeed gaar ahaan deegaanada hirshabeelle waayeelada ku nool in la daryeelo waxaa lagu xoojin karaa in la ilaaliyo siyaasadda madaxweynaha dowladda hirshabeelle cali cabdullahi xuseen cali gudlaabe oo kaga aadan in la daryeelo lana ilaaliyo lana xurmeeyo waayeelada taas ayaa lagu xoojin karaa in la dhaqangeliyo maalinta caalamiga ah ee waayeelka sida lagu diiwaangeliyey qaraarka afartan iyo shan islaash boqol iyo lix maalintaasi markii ugu horeysay waxaa loo dabaaldegay kooda oktoobar kun sagaal boqol koo iyo sagaashankii xuska maalintani waxaa xoogaa la saaraa ururada la shaqeeya waayeelka iyo barnaamijka qaramadii midoobe ee la xiriira waayeelnimada sanad kasta kooda oktoobar dadka dunida dacladeeda ku nool waxay u dabaaldegaan maalinta caalamiga ah ee waayeelka ee qaramada midoobe si loo wacyigeliyo fursadaha iyo caqabadaha ay la kulmaan bulshada si gabowga islamarkaana loo kobciyo bulshada inteeda kale si ay uga jawaabaan baahiyooyinka waayeelka heesta